jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta anwar maxamed qarqaash wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin somalilan aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qarannimada soomaaliya wuxuu yidhi safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihin somalilan heshiisyadii ay kala seexdeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda imaaraadka waxaa isweydiintu tahay yaa soomaaliya u saxeexay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiye u wakiisheen ma xasan sheekh buu ahaa ma cabdirashiid cali shamar kuu ahaa ma qof kaluu ahaa waxaa isweydiintu tahay ma laba dowladood oo imaaraata la yidhaahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay somalilan midna la gashay dowladda federaalka soomaaliya waa maya ee shacbiga somalilan ayaa kulmiye been cad ku indhasarcaadinaya madaxweyne siinaayo waa in maxkamad la keenaa mujaahid muuse biixi sidaan hore ugu tibaaxay waxa u bannaan inuu laba arrimood kala doorto kow inuu iscasilo shacbiga somalilanna saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyena ku dhawaaqo laba in maamuuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne muuse biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka